بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فصل في التوكل وحفصل يهي tawakulkii ama tala saarashadii ilaahay la tala saaranayay ee lagu tawakulayay bal taas buu xaggay noqotaba dee waa amarkii risqiga hadday tahay amarkii tacliimta hadday tahay wax kale iyadoo asbaabtii dee lalaba imanayo taas buu baabkeedii yahay wuxuu ihi markaa musanifku uma laa budda waxa mahuraan ah oo lagama maarmaan u ah lidaalib alcilmi cilmiga kii dalbayay min altawakuli tawakul fi dalab alcilmi cilmiga dalabkiisa oo kollay dee tawakulku waa cibaado weyn oo dee iyo waxa weeyaan cibaadaadka kaba mida qalbiga ah in tawakulkuna macnihiisu maaha asbaabtii oo lagaba tago ee dee waa ictimaadkaa rabbi loo cuskanayo umuuraha dhammaantood iyadoo wixii kale dee laynoo jideeyo asbaaba lalaba imanayo haddaba marka ay cilmi dalabkii noqoto iyaduna inuu ruux mutawakila yahay oo rabbigii tala saaranaya fii amri risqi iyo kayrkiiba taasi iyadu wax uu u baahan yahay weeye ruuxii daalibu cilmigaa sida dadka kaleba ay u baahan yihiin walaa ihatama liamri risqi markaa kole hadday taa tahay waxa dee inuu u ihtimaamana maaha oo ay shuqliso isaga ay jeediso dee amarkii risqigu bal haddaan laada naahiye ka dhignoa walaa yahtama baan odhanaynaa haddii aan naafiye ka dhignaa waabaan iska rafcin karnaa walaa yahtamu ruuxii daalibu cilmiga uma ihtimaamayo liamri risqi risqi kol hadduu dee cilmigaa uu baxay risqi amarkii walaa yashqalu ma shuqlinayo oo qalbahu qalbigiisa bidalika waxaa risqiga iyo umuuraha kuba tacalluqsan kolley dalabkii cilmigu wuxuu u baahan yahay isasiin iyo inuu hamigiisiina hamigaa keliya kaba dhigo waana tii aynu soo marray haddii dee isagii ay u suurto gelaysa kasabkiina iyo xirfadiina aynu laba yimaado isagoo waqtigiisii habaysanaya ee macnaa hamigiisu hadduu noqdo uun fikir uu ka fikirayo amra risqi wax kale aanu noqon kaasi asaas ay u noqoto kolley xaggan kale dee guud ahaanba ruuxii isagoo asbaabtii lala imanayo haddaan rabbigii inuu ku tawakulo xataa haddaanu daalib cilmi ahayn oo waxa meesha taalla ee inuu ihtimaamo maha amarkii risqiga qalbigiisana taa uu ku shuqliyo rawaa abu xaniifata raximahu llahu can cabdillaahi bni zubaydiyi raximahu radia allahu canhu saaxibi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam man tafaqaha fi diin illahi kafaahu allahu tacaala hamahu warazaqahu min xaysu laa yaxtasib bal abu xaniifa wuxuu wariyey cabdillaahi ibni zubaydi waana sida kollay nusqooyinkeenna taalla zubaydina waa nisbadiisii oo reer reer zubayd la odhanayaa loo nisbeeyey waxa weeye magaciisu cabdullaahi ibnu alxaaris ibnu jaz-in baa la yidhaahaa waa saxaabi asxaabtii rasuulka ka mid a cabdullaahi ibnu alxaaris la yidhaha ibnu jaz-in azubaydiyi kunyadiisana abulxaaris ba weeyo masar buu markii dambe degay masar buu kuba dhintay waxaana dee sida kutubta inooguba sugan jaanibkaa kaba hadasha waa saxaabadii rasuulka ee masar tagtay ee masar degtay saxaabigii ugu geeri dambeeyey isagaa dee ugu geeri dambeeyey asxaabtii rasuulka ee halkaa badnayd ee tagtay isagaa ugu geeri dambeeyey lix iyo siddeetankii hijirada ama shan iyo siddeetankii toddobiyo siddeetankii sideed iyo siddeetankii ilaa sagaal iyo siddeetankii intaba aqwaal baa timi malaa qowlka ugu mashhuursanna waa inuu lix iyo siddeetankii hijrada dhimashadiisu ahayde laakiin dee sanadaha kalena waaba la yidhi bal horta isagu kaa weeye oo waa saxaabigaas weeyaan aakhiru man maata min asaxaaba ah xadiidka macnihiisana dee waa macnaha daahirkoo ruuxii diinta ilaahay ku tafaquhe jaanibkaa kuba shaqalcsan dee camal weyn iyo cibaado weyn oo min afdali alcibaadaat buu ku jiraa ilaahay subxaana wa tacaala hamigiisii wiciyo wixii hami gelinaya uu ka kaafeeya meel aanu filanahayna uu kaba arsaaqaya dee ruuxii cibaado weyn buu kuba jiraa kol hadduu mutawakil yahay ilaahay baa yihi waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ruuxii ilaahay ka cabsada ilaahay subxaana wa tacaala makhrajna humuumtiisa ayaa uu ugaba yeelaya iyo wixii hamigelinaya dhammaanteed iyo wixii kuba yimaada meel aanu filanahayna uu kaba arsaaqaya taasi waa macno waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh ruuxii ilaahay tala saartana rabbi subxaana wa tacaala kaafigiisaa weeye yakfihi ma ahama iyo dee umuurihiisoo dhanba bal taasi waa xagga laakiin xagga ayn sanadka iyo waxa ku tacalluqsan bal xagga hoosaydun yar eegi doontaan oo waxaa ku sugan akhrajahu ibnu cabdilbari fi jaamici bayaan alcilm kale waa kitaabkiisan shahiirka ah ayuu ibnu cabdilbari ku soo saaray raqamkana raqam safxadeed maahae waa raqamkii uu lahaa un xadiisku waayo kitaabku dee dabacaadka qaarkood dee mujalad bay dabacaad kala duwan lagu madbaceeyey dabca laba mujalladna way jirtaa imika waa raqamka xadiidka un weeye markaa isaguna tuu kaba wariyey min dariiqi abi xaniifata can cabdillahi bn alxaaris ujeedadu abu xaniifa ka warinaya cabdullahi bn alxaaris saxaabigaa kaba warinaya waxaana uu yidhaahaa waa hadalkii ibnu cabdilbar dakara moxamed ibnu sacdin ana abaa xaniifata ra'aa halkan waxbaa ka yar dhacsan waa haleeshiinaysa oo رأى أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ابن سعد بصاحب الطبقات كسو نقل ليا إنه أركي أبا حنيفة أما أبو حنيفة وأركي أنس بن مالك إيوه صحابي أنا إنه عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي لبدا إنه أركي مركا وحي الرعصن هل كان هذا أنكو قرأ أنس بن مالك وعبد الله أنس بانه الرئيسين إيسان إوا سقد ميشو تيران dahabi baa isagu siyarkiisa ku yidhi wazacama man laa macrifata lahu ana alimaama abaa xaniifata laqiyahu wa samica minh wahada jaءa min riwaayati rajuli mutaham bilkadib walacala abaa xaniifata akhada can cabdillahi bn alxaariث الzubaydiyi alkuufiyi axadi الtaabiciina fahada muxtamil waama aصaxaabiyu falam yarahu abada bal meesha horta waxaa jiro xadiidkii abu xaniifa warinaya abu xaniifana afartan imaam ee madhabahan shahiirka ee matbuuca lahaa waa imaamka ugu da' weynba markaa in taabici miya abu xaniifa mise maaha waa taa arrinta cabdullaahi ibnu alxaaris miyuu la kulmay mise lama kulmayn bay tahay ibnu sacd waa kaa kaba soo naqliyey inuu cabdullaahi ibnu alxaaris laba kulmay laakiin bal xagga marka la eego idraak iyo soo gaadh waaba halkeedoo dee masar buu deganaa isna kuufuu siddeetankii kuba dhashay laakiin markaa bal leeyahay waxa mashhuura lix iyo siddeetankii inuu dhintuu masar kuba dhintay waxa weeye arrinku waa yar adagyahay si uu laba kulmo markaa qolooyin bal markaa ibnu sacata haba sugee hadalkan dahabi waxa weeye ruuxaan macrifo umuurahan u lahayn baa sheegtay buu leeyahay inuu abu xaniifa dee ibnu sacadna koley lama jeedo waa ciddii kale tala qabte inuu abu xaniifa uu la kulmay isagee wax ka maqleen laakiin wuxuu leeyahay dariiqa uu inagu soo gaadhay ee ay matalan sanadka ah ee le abu xaniifa wuxuu la kulmay cabdullahi bn alxaarisi nin dee been lagu tuhmayaa ku sugan ujeedadu mutaham hadday ka cabiraan marka cilmiga la joogo xadiiska la joogo waa been baa lagu tuhmayaa ninkaa weeye bal haddii aan xataa lagu cadaynba laakiin waa nin been lagu tuhmayo marka wuxuu leeyahay waa hadal uu leeyahay dahabyo nin kaloo cabdullahi bn alxaaris annajrani azubaydi baa jiro taabici oo taabiciintii dhaxa ah waxaa laga yaabaa waa nin siqaana inuu ninkaa ninku la kulma yahay laakiin saxaabigan iyada lama kulmin buu leeyahay falam yarahu abadan markaa kolley waxaa raacsanayd hadalkiisaoo isna dhacsan wainama almaxfuudu anahu ra'aa anasa bna malikin lama qadima calayhim alkuufa waa in yaroo ka dhacsan ama ku horri doonte waxa aan hayna maxfuudkii waxa weeye anas ibnu malik inuu arkay markii anas kuufay uu yimi ee isaguna uu yaraaba xadiidka sanadkiisa markaa umuuraha daraaddeed ciraaqina waa daciifiyaan bal markaa masale xaafidna xajarna taqriib yada taabici inuu yahayba maba sugo saadisuu kaba dhiga walow taadiibu taadiib uu anas inuu arkay meeshii uu jiro markaa waxaan leenahay malaa hadalka ugu yar mudan fatwo xaafid ibnu xajar loo qadimay suyuudi uu kitaabkiisa tabyiidu saxiifa kuba soo naqliyo ah su-aal la weydiiyey oo xagga abu xaniifa taabici maaha iyo mise maaha ayaa waxay ahayd khulaasadeedu haddaan eegno xagga idraag idraag waa soo gaadh dee waqtigaa uu dhashay waxaa kuufa joogayo intaa hortiisa markaa sanadihii horeba cabdullahi bn abi awfa waa saxaabi waa suurtagal markaa inuu arkaa idraag meeshii waa jira anas ibnu malik basruu joogay rag kale oo saxaabe oo midhadhina iyaguna bilaad kale way joogeenoo soo gaadh hadday noqoto saxaabe ma soo gaadhay waa soo gaadhay hadday arag noqotona ibnu sacad baa wuxuu leeyahay dariiqa kollay iska ba'si aanu ku sugnayn ayaa wuxuu inoogu soo naqliyay anas ibnu malik inuu arkay aragna halkaasaan haynaa oo bal iyada taasba weeye idraagiina waa tan aragna bal isagaa la hayaa markaa laakiin cabdullahi ibn alxaaris araggiisu baan leenahay inooma sugnoo xadiidka haddii taa la yidhaahana kollay inqidaacaasaa gelaya inqidaacaasaa gelaya waxa weeye bal wuxuu de kaba dhigay tahdiibu tahdiib iyo laakiin tahdiibulkamaaliya waa inu anas arkay bal intaa anasun baa inoo sugan ama intaasaan helaynaaye laakiin waxa kale waa soo gaadhu ina cabdullahi ibn alxaaris inuu arkay oo uu la kulmay taasi ma sugna qolooyinkan ururiyey abaa xaniifa musnadkiisa waayo waxaa jirta musnad abi xaniifa oo madbuuca maanta sida musnad shaaficiyo madbuuc oo weliba sharaxyadiisuna ay madbuuc yihiin sida bal matalan taasi uu jiro sharxi raaficiye ki ibnu alatirba oo madbuuc musnadka shaafici labadooduba raggii dejiyey may ahayn labada kitaab ee musnadka shaaficina niman reer naysaabuur ahaa ma nin dee reer naysaabuur ahaa baa wixii abulcabaas alasam riwaayadiisii a uu masmuuc u lahaayee kutubta shaafici kuma sugnaa kutubtiisii wixii ku sugnaa axaadiisna intan kuma dhammee ayay ku ururiyeenoo musnadu shaafici markaas waa riwaayaadkiisii waa axaadiistii uu warinayay mana dhamma ee laakiin isaga ma aha ta'liifkiiyo ururintii abaa xaniifana saasoo kale weeyaanoo dee masaanidiisan la ururiyey dabadii baa la ururiyey laakiin musnadkan madbuuca ayaa waxaa ku sugnayd lix iyo sagaashankii jirada inuu maselu xaraam kulaba kulmay dee taasna mabuu noolayn baan leenahay bal muhimku horta taasi waa xagga sanadkia waxa kuba tacalluqsan macnaa iyada dee ilahay baa yidhi waman yattaqi llaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu marka wuxuu yihi musanifku faina man ishtaqala ruuxa uu ku shuqlooma qalbuhu qalbigiisu biamri risqi risqi amarkii un fikirkiisa iyo hamigiisu yahay biamri risqiga min alquuti waalkiswati wax la cuno iyo wax la xidhaba ah ujeedadu qalbigiisu taasunbuu ku mashquul yahay hamigiisu iyo fikirkiisu waa jaanibkaasuun qallamaa waxa yar yatafaraqu inuu u faaruq noqdo bitaxsiili makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda teeda fiicfiican iyo wa macaali lumuuri umuurta kuwooda sarsareeya inuu kasbado inuu faaruq noqdo oo ruuxa hamigiisu yahay aad wax cuntiduun aad wax cabtid aada dhar fiican xidhid markuu doonana soo toosaya dee hurdana macaansanaya waxyaalaha kalena kuba shuqloon wuxuu leeyahay maqaam sare inuu gaadho ama uu waxyaalaha u faaruq noqdo inuu xasishaduu kasbadaa taasi way yar tahay saas daraaddeed dee kollay inay ruuxii waa noor yahay oo noloshiisii wax ka mida inuu kuba fikiro iyadii loomana diidayo kamana maarmayo waana wax waaqica laakiin hamigiisuba inuu noqdo uun wax uu cuno iyo wuxuu cabe iyo wuxuu xidho bes intaa uu noqdo uu macaansadona markaa raaxo iyo hurdo iyo taa uu macaansado iyada waxba kuma kasbanayo meella kuma gaadhayuu leeyahy qiila waxaa la yidhi daci lmakaarima laa tarxal libugiyatiha waqcud fainaka anta daacimu lkaasi dac iska daayo faraha ka qaad almakaarima ha hawaysan weeye waxyaalaha makaarim alakhlaaq iyo macaali alumuur iyo dee umuuraha dee ay ruuxa magac fiican iyo maamuus fiican iyo uu ku gaadhayo meel sare kuba gaadhaya umuuraha waxba ha hawaysan oo laa tarxal ha u soconin ha una safrin libuqyatiha makaarimtaas dalabkeeda waayo waqcud dee waayo usluubkaagu haduutan yahay waqcud iska fadhiiso macnaa can dee dalab ilmakaarim iyo kaba fadhiiso fainaka adigu anta adigu adaacimu waa kaa dee waxa weeyaan dheergan wax cunaye walalkaasi waxwanee arrinkiisa uu yahay hamigiisa uu yahay uun dee waxaa dharkiisaas iyo cuntadiisaas iyo fikirka uu yahay ruuxa caynkaasi makaarim inuu gaadhuu hawaysto ma hawaysanaya mdee ma hawaysanayabe iska fadhiisa buu ihi bal qiil ahaan buu inoo soo naqliyaa i yarna waan ku yar joogsanayaa kolley waa faa'iidadiina dee maha un alfaada kitaabka waxaan aqrinaynaay dee wixii meelaha inooguba soo aroriyo wixii muhiimana taa dee kolley waxyaalo haddaad dee muddo dheer aada waxti gashaan laga yaabaa inaan idin soo urureen idinka oo dee idiin sahladaadeen oo de laga yaabaa dee inuu waqtiyo dheer idinkaba qaadan lahayn horta kani waa bayd aada u shahiira oo dee imaka macnuhu uga jeeda halkani baabkeenan haddaan eegno ruuxaa hamigiisu yahay wuxuu cunayo wuxuu cabo hamigiisu yahay inuu iska raaxaysto uu iska seexdo hurdadii macaansado waxa weeye meel ma gaadhayo weeye maqaam ma gaadhayo taas ma gaadhayo ruu xamigiisu uu yahay taxsiil almakaarim iyo dalabu macaali lumuur wax fiican iyo muhimo fiican oo sarraysa leh dadaalkeediina leh waxyaalahani waa asbaabo iyo umuuro inuu umuur u kaalmaysanayo ruuxaas baa gaadhaya oo maqaamkii ama cilmigii hadday noqoto dalabkii iyo cibaado hadday noqoto iyo umuurayo wixii kale u higsanayaba ruuxa gaadhi karaa waa ruuxaas jiddi iyo dadaal leh ruux amr risqi iyo raaxo iyo waxyaalahaas un hamigiisa ayiin meel ma gaadhayo way ujeeddadu horta ay tahay baydkan waxaa yidhi nin aada u shahiirah xuday a la odhanayay xuday ah kolley waa laqabkiisii oo malagaamnidiisi iyo falxumadiisay xuday a u yidhaaheene jarwal ibnu aws baa la yidhaahaa waxaana uu beydku ka mid yahay qasiido oo nin saxaabi ah oo zibraqan ibnu badrin la odhanayo ashraaftii iyo odayaashii reer tamiim ahaa bal markii hore martigeliyey oo ku caayay bay ahaydba haddaan qisada kooban yar keeno waayo beydka daraaddeed baa lagu xidhay oo cumar ibnulkhadaab kuba xidhu muddo kuba xidhnaaye markii dambena uu cumar acraadii muslimiinta uu ka iibsado lacag badan si yidhi haw noqon cid muslimiinta ka mida ood caydo ay dee intii cumar oo dhan waa nin waxaan ku shaqaysanayey waa isadkeynaye markii dambe uu dhintay kolley dabiicadiisii ma daynayo waa ninka aabihii caaye gabe ku caaye hooyadii caaye islaamtiisii caaye xataa naftiisana markaa u gabyey ama xaggaa falma taas buu ahaaye waa nin dee taas baa isagu inooma sugna inuu rasuulka ilaahay arkay waa soo gaadho oo mukhadramo dee waqtigaa waa jiray laakiin dee kulankaas mahayna waa mukhadramun ya waxa ahayd ninkan oo zibraqan ibnu badrin oo cahdigii cumar radia allahu tacaala canhu wa ardaahu intuu zakadii uu reerkooda kasoo ururiyey wada ee waana najdi meel durugsan bay degayeen kolley yamaamo iyo adigu waa nawaxida magaalada riyaad oo boqolaal kilomitr bay u jireenba waxa weeyaan madiine ayuu waday oo wuxuu kusoo waday madiine bal dee wixii uu qaybiyey uun mooye isagu markaa horena waa dadkii waxaan filayaa ridda iyo waxyaalahaasi may asiibina taas zibraqan waana dadkii dee kolley reer tamiim wafdigoodii laba socday markii suurat alxujuraat iyo soo degtay nimankaa reer tamiim ee socday buu kolley kaba mid ahaa ee iyaga shanigooda qaybaha hore ay kuba soo degeen ayuu dhexda kula kulmay oo isagoo caruurtiisii wato xaggeed ku socotaa iyo ciraaq baan ku socdaayo maxaad odaay waxaan eegayaa dee waa nin bal inaan nin dee aan waxa weeyaan imarti geliyo oon wax ka helo ana aan ammaanta aan ammaano inaan kaba helo adigu reerkiisii buu diru idhi haweenaydiisna malaa intuu amray intaan soo noqonaya halkaa isu joogo markuu isu sheegay oo adigu halkii buu dego dee la martigeli isagii carruurtiisiiba markii dambaa niman ay dee tartan ka dhexeeya xagga ri'aasada reerka oo ilma banu anfinaaqa la odhanayay baa u gacan haadiyey oo isagiina waa maqanyo adigu alxaasil nimankiibaa xaggii kale u wareejiyey malaa gabadhiina inta wax lagu yidhi oo la yidhi ninkani malaa inantiisaa buu doonaya inuu guursado deeto ay deeto ay ikraamkiisii ay ka gaabisay dee waxyaalo la sameeyey daraaddeed adig way yimaadeen oo arrintii waa isku qabsadeen oo ugu dambayn iyaga xaggoodii buu joogay mar dambe ayuu gabaygan tiriyey gabaygan tiriyey qolada kalena waa ammaanay gabaygu markaa waxa weeye waa isagoo isagii ku leh zibraqan ibnu badrin kuleh waxba deyn waa ninkaa dheregsan baa tahay ee qani ee wax kale aan hawaysanahayne ha filan oo dee iska daa inaad dalabto makaarim iyo taas oo kale oo wuxuu ku shabahayaa ee dumarka ama dadkaas la quudiyo uun ee wax la siiye dhar la siiyeen ina muru'aad waxay kuba sugnayd iyo makaarim alakhlaaq iyo waxyaalaha hamigooda aanay ahayn cumar ibn khadaab buu radia allahu tacaala canhu ugaba soo ashkatooday cumar baa u arag beydkan inuu dee caystaasa xambaarsan yahay wax weyn dee ninkaa iska ladan baa tahay unbuu ku yidhi maxaa jiro deetuu idhimay beydkii ugu xumaay aniga laigu caayo weeye bal xasaan weydiiye xasaan baa la weydiiyey uu u bandhigo deetuu yidhi iska daacay ee waaba ku dul xaaray siduu kaba cabiray dee arda adigu alxaasil waa la xidhay oo ayaamuu xidhnaa markii dambe uu laba beydood dee shahiir ahaayo maadaa taqulu liafraaqin bidi marakin xmr اxawaasil lama wla shajar alqayta kaasibhm fi qacri mdlimati fir fakfir hadaka allahu ya cumar ama salaam llahi calayka ya cumar oo dee maxaad waa ciyaal yaryar nin u kasbayay oo godkuba riday oo iyaguna halkaa meel biyayo baad la toona aan joogin maxaa adigu tiibo isticdaaf daraaddeed u sii daaya laakiin lacagna waa siiyey wuxuu yihi dadka muslimiinta hijahooda ha u laamin bal adigu beydku markaa arrinku kaas buu ahaayo waa beyd qisadaa leh oo taasba leh dee qolada kalena banu anfinaaqa la odhanaya waa laqab laazimay oo dee sababtiisana la yaqaano laakiin ay ka xishoon jireen inay yidhaahaan annagu ilmo aan funaaqaan nahay markii dambe ayuu tii ugu bedelay ammaan ugu bedelayoy noqotay waxay kuwa fahnaanoo qowmun hum lanfu waladnaabu gayruhum waman yusawi bicanfi naaqati danaba wixii ay kaba xishoon jireen buu kaba dhigay ammaanoo markii dambe ay noqotay inay dee carabka kuba adkeeyaan oo ay dee iyagii waxay kuba faanaan ama ammaan uba noqotay ebaydku kaa weeye laakiin maqsuudka halkeenan ee kolley waxa weeyaan taasba weeye waana xubay caleen qaala rajulu nin baa yidhi limansuurin ilxallaaji awsinii ii dardaaran faqaala wuxuu yihi hiya nafsuka in lam tashqalhaa shaqaladka arrinkuba waa naftaada uuno haddaanad shuqlin ma shuqloomayso kolley dee kutubtii waxyaalo kastaa lagu soo naqliyaa ina wixii jira ogaataana kolley anigu aan kuba daalo kolkol dee idinku marka doontaan inaan seexataa inaan mar doola seexan karin dee waa umuurahan saan idiinku soo diyaariyana kale waana wax jireen bal horta mansuurkan isagu mansuur maahae waa ina mansuur magaciisa waxaa la yidhaha xusein ibnu mansuur ibnu maxmiy ayaa la yidhaahaa marka isagu waa aabihii mansuurkaniye maaha isaga waa xusein isaga kolley aabi awowgiisa maxmi waxa weeye waa nin reer faris oo majuusi baabu ahaa waana bal kolley waxa weeye xallaajna malaa dee isaga ha noqoto ama wax kale xalji asalka hore waa marka la eego waa cutubka oo kale markaa geedkeeda laga soo gooye inintiyo waxaasi ay kuba jiraan ciddan kala saarayse wixii dee dunta ama cutubka noqonaya cudbida noqonaya iyo wixii buduurtii kala saaraysa ay xalji yidhaahaan xalaji xalaajna waa ruuxa ay xirfadiisa iyo shaqadiisu taa tahay bal ninkani horta kolley dee waa kan kitaabkeeni inoogu sugan ninkan waa nin qarnigii saddexaad dadkiisii ahaa markii hore dee cilmi aada u badan isagoon lahayn ama cilmi waxyaale ka celiya ayuu cibaado u go- ayuu cibaadadii aada iyo aada ugu xeel dheeraaday mujaahada iyo tasahud zuhdi iyo mujaahadu ku xeel dheeraaday markii dambena waxaa ku timi fatan oo dee ama cilmi la-aantiisaas iyo waxyaalihiisaas uu fidnoobo fidnadiisiiyo xataa waxay keentay dee waxyaalo sixir iyo umuure adeegsigeed dadkiina karaamo loogaba dhigay oo dad badan ay ku lumeen oy karaamo ay u haysteen dee wax sixira iyo waxyaalahaasuu laba imanayay ama cunto waqtigeedii aan ahayn haba keeno waxyaalahaba kale ha keeno ee waa karaamad iyo sixirkii baaba dadkii iskaga qaldantay oo taasi ay in badan oo dadkii ka mida ay kuba lumeen waxaa ka muuqatay kufriyaad iyo waxyaalo kufri ah taasna waxay keentay culimadii waqtigiisii fuqahadiisi guud suufiyadii dee bal isagii uu kaba tirsanaa intoodii badnayd inay ku fatwoodaan ninkan in la dilo oo dee taasi kufriyaadkii isaga ka muuqdaa keenay dhiiggiisii in la banneeyo waana la fuliyey oo ficlan iyadoo muddo bal weliba darbi aada u adag iyo waxyaalo ayaa saddex boqol iyo sagaalkii hijirada ninkan ayaa la dilay fatwadii culimada lagu dilay oo dee dadkii dowladdii marka ay kuba dishay ha noqoto culimadii dee waxa weeyaan iyagu iyo cubaadiiba intoodii badnayd way jireen waqtigiisiiyo intii ka dambaysayba dad iyagu arrintiisana tasxiixinayay bal matalan taasna aanu arag kolley bal tarjamadiisa siyara calaam nubala afar iyo toban mujalladka afar iyo tobnaad safxaad afartameeye ama kaba badan buu ku soo arooriyaa ama waxyaalihii kaba muuqday ee dadka qaar karaamo ay u arkeen ee sixiriyaadkii haba noqoto waxyaalihii la yidhi iyo taas iyo hadallo fiicanna waa leeyaho xagga takfiirka ruuxa muslimka iyo umuuraha kuba tacalluqsan oo uu masalada kuba tacaqiibiyana waa leeyahay ibnu kathiir isna bidaayihiisa kolley hadalku waa dheeryahay isagoo waxyaalahaas iyo wixii laga soo naqliyey markaas sheega sheegana inuu dee laga bilaabo waqtigiisii ilaa intii ka dambaysayba ilaa cahdigoodii dee ay arrintiisi layskuma khilaafsanaaye bal waxaan leenahay dee culimadii iyo dadkii suufiyada ahaa ee iyagu dee sunna iyo kitaabka kuba taagnaa ee bal matalan saalixiintii ahaa saajunayd iyo amsaashi iyo dadka ee kolley waa waxyaalaha kaba muuqdiyo xaalkiisoona sugin ayaa waxaa looguma fatwooday in la dilo waana la dilay bal taasba weeyo ninku markaa waxa weeye waa nin xaaladiisu taa tahay eyaan loo qaadanin a'imadii iyo culimadii wax laynooga soo naqlinaya taasa inuu yahay mansuur alxallaaj waanay jiraan ee qolooyin bal matalan waqtigiisii dhowr nin oo dee laba magacaabo suufiyadii waqtigaas ahaayoo arrintiisani aanay u caddaan iyo dee qolooyin kaba dambeeyeyba iyo waxyaalahaas way jireen bal taasba weeye in kolley sidii loo diray iyo umuuru say u dhaceen iyo waxyaalihi akhbaartiisa haddaad ooyeysaana kole siyar aclaam nubala iyo taarikh lislaam alkabiir iyo taariikhda weyne dahabiya bidaaya wa nihaaya iyo baabkaa wixii kaba dhigayay way dheereeyaanoo si aan caadi ahayn bay umuurahaas iyo waxyaalaha uba dheereeyaan bal ninku kaa weeye cibaaradanna sia iyada ku suganiin marka la eego kitaabka siyar nin khaadimkiisii ahaa baa waqtigii hadda dilka loo soo joojiyey baa yidhi ii dardaaranba markaas baa wuxuu yidhi hiya nafsuka in lam tashqalhaa shaqaladka iyada ibnu kathiir cibaarada si usoo naqliyo waxay ahayd isagoo kaba dhigay hadalladiisii fiicnaa tani inay kaba mid tahay calayka binafsika in lam tashqalhaa bilxaqi shaqaladka can ilxaq oo dee hadalku waa hadal markaas kolley dee hortiibaan filayaa walow isaga loo tiiriyo laakiin hortiiba la yidhi naftaada ayaa dee aad ka shaqeeyo oo baltaas in lam tashqalhaa haddii aanad xaqi ku shuqlin weeye daacadii shuqladii adigu aanad kuba shuqlin shaqaladka iyadaa baadil bay kugu shuqlinaysaa waata waxaa lafdiga ibnu kathiirna uu ahaa isagoo min mustajaad oo min mustajaadi kalaami mustajaadi kalaami kaaba cabiray hadalladiisa la fiicnayso calayka binafsik macnaa naftaada ilaali iyo dabdi iyo rabiya iyo layli in lam tashqalhaa bilxaqi haddaanad u xaqa ku shuqlin faariq ma noqonayso ma joogayso iyada bal waxa weya qalbigaagi haddaanu ku fikirayn xaqi iyo wixii toosnaa ood saa ku dayso adhow baadil iyo wax kale iyo hami iyo waxyaalo imniyaad kaloon macno lahayn oo waqtigaaga lumiyo kuma fikiri waxay kugu shuqlinaysaa ma xaqi bay kaa shuqlinaysaa ibnulqayim baa kitaabkiisa madaarij saalikiin dee isagoo shaaficina waa ka horreeyo waqtigan waa kaba horreeya buu ka soo naqliya inuu dadka zuhaada iyo sulaxada u laba saaxiibay oo laba kelima uu kaga intifaacay oo midi waa tan alwaqtu qadacak alwaqtu sayfun in waxa weeyaan in qadactahu wa ilaa qadacak waqtigu waa seef oo kale haddaad goyso dee khayr aad kaba faa'iidaysato waata haddii kalena isaga ku goynayo waata iyo hadalkan kaloo ah waxa weeye nafsuk in shaqaltaa bil in lam tushq in lam tashqalha bilxaqi shaqaladka bilbaadil haddii aanad xaq kuba shuqlin baadil bay kuu shuqlanaysaa markaasu labada kelimana aad iyo aad u ammaanaa ibnulqayim kitaabkiisa madaarij saalikiina bal waxaan leeyahay markaa qayb baaban helaynaa hadalkan oo horteed iyo dee kaba horreeye muhimku ninkan sha'nigiisa dee tan idiin sheegayo waaba taasoo waa ninka dad badanna ay ku lumeen karaamadii iyo sixirkiina in badan labsi uugaba yimi oo ay kala saari waayeen dee markii dambena taasi ay keentay waxyaalo kufriyaad oo kaba muuqday in loo dilo culimadna ay ugu fatwooto taas weeye ay furiyaanna umaradii hadalkiisna hadda intaasu ku dhan yahay iska dhaaf fa yanbagii likulli axad tan musanifka leh waxa u habboon shaksi kastaba an yashqala nafsahu naftiisa inuu ku shuqliyo waana shay aada u muhimo weeye oo u fiirsada biacmaali alkhayr acmaasha khayrka in naftiisa uu kuba shuqliyo dalabkii cilmigu kaba mid yahay xataa laa tashtaqila si aanay ugu shuqloomin biha waayo naftu iskama fadhiyayso qalbigii iyo fikirkii iskama joogayo waxa weeyaan haddii aan khayr iyo wanaag laguba shuqlin hawadii baa meeshu imanaysa wuxuu kuba shuqloomaysaa hawadeedii walaa yahtamu ma ihtimaamayo alcaaqilu ruuxii caaqilka ahaa liamri dunya macnaa hamigiisoo dham inuu ku koobnaado weeye hamigiisu adduunyo oo wax intaa dhaafsanba aanu ka fikirayn ruux caaqila arrintii maaha liana alhama hamiga iyo walxusna murugadu laa yaruddu lmusiibata hami iyo xusni uun waayo wixii in fikir looma diidayo kooban oo laakiin aan ahayn dee isaga un aanu adduunyo un arrintiisii aanu ku koobin camalkii iyo sababtii waa la imanaya bal waa taa kasbigii iyo xirfadii laguba dhiirinayay laakiin waa inu hamigiisa aan camal lahayn oo bal kuba kooban adduunyo arrintiisu ay noqoto musiibada ma celinayo hami iyo xasan walaa in yanfacu mana anfacayo waxuma tarayo hami keliya uun bal yaduru bilqalbi qalbigiibuu waxyeelayaa iyo walcaqli caqligiibuu waxyeelayaa iyo walbadani badankii wayukhillu waanu nuqsaaminayaayoo ruuxa biacmaal alkhayr acmaashii khayrka ayuu kaba dhimayaa dee hadduu hamigiisu taa jaanibkaasuu noqdo bal haddaba kii caqalkaa arrintiisu inay taas uma habboona wayahtamu bal waan iska rafcinayaa sa dee ii xarakaysa laakiin haddaan marka hore aan idhaahno walaa yahtama alcaaqilu liamri dunya waxba yaanu ihtimaamin umuurta adduunyo ilahay ha tala saarto tawakulkaasuu kaba hadlayay asbaabtii ha laba yimaado laakiin yaanu iyada wax iyaga dee iyada daraaddeed uu farxiyo daraaddeedna uu cadhoodo bal maalan fikirkiisi hamigiisu taa noqday yaanay noqon haddaan taa idhaho wayahtama liamri alaakhira e walyahtama weeye haw ihtimaamo umuurtii aakhiro liannahu yanfacu hamiga aakhiro dee ruuxa camal buu ku xambaaraa camalkii buu keenayaa xumaantiinu ka joogsaduu keenayaayo waxtar buu u leeyahay xadiid tirmiyi ay wariyeen oo dee albanina uu saxiix yeelo ibnu cabaas xadiidkii ah waxaa laftigiisu ah man kaanat alaakhiratu hamahu jacala allahu ginahu fii qalbih wajaraca lahu shamla waaatatu dunya wahiya raaqima waman kaanat addunya hamahu jacala allahu faqrahu bayna caynayhi wafaraqa calayhi shamla walam yaأtii min addunya ila ma qudira la xadiidku waa xadiida صaxiixa tirmidi buu kitaabkiisa ku sugan yahay ibnu cabaas baa warinayay rasuulkaa yidhi ruuxa aakhira ay noqoto hamigiisa iyo waxa ugu weynaa uu kaba fikiraya ama hamigiisa ugu weyn ilaahay qalbigiisa ayuu qaninimo u geliyaa waa qanaacadii baa ilaahay ku arsaaqaya taas baana qaninimada dhabtaa umuurihiisii baahsanaana wuu soo ururiyaa adduunyadna way u timaadaa iyadoo qasmanoo dee wixii ilaahay uga qadaray waa taa yajcal lahu makhraja wayarsuqu min xaytu laa yaxtasib ninka laakiin adduunya hamigiisa koobaad ay tahay jacala allahu faqrahu bayna caynay ilaahay caynimadiisiibuu labadiisa idhood inkastuu xoolo helo inkastuu wax helo dee waa kan ziyaado uun dalbaya waa kan aan ka seexanahaynin dee waxa weeyaan wuxuu kaga intifaacayaa baanay jirine isla badsasho uunoo faqrigiisii baa ilaahay labadan indhood dhexdooda ayuu uba yeelaa umuurihiisiina waa kala daadiyaa walam yatii min addunya ilaa maa qudira lahu adduunyana ugama yimaada wixii kalba loo qoray un inkastaba sacyigiisan badan iyo hamigiisani waxaan loo qorin uma keenayo intii loo qoray unbuu kaba helaayo bal markaa hamiga aakhirana nafxigaa weyn buu leeyahay ay ugu weyntay ilaahay inuu qanaaco ruuxii uu kuba arsaaqo in waxa weeyaan dee risqiisina meel aanu filanayn uga soo dhib yareeyo hamigii adduunyana muxuu leeyahayba umuurtiisii oo kala daato had iyo goor ruuxaa dee xoolaba hadduu hayo haddana faqiirka ah uu yahay ee qalbigiisii dee kaba faqiirka ah in umuurihiisina wax urursan iyo taasi aanay jirin bal taaba weeyaan وأma qwlhu slى الlahu عalيه waslm bal marka wuxuu ley hamigaagu taas ha noqdo ama rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yihi ina min الdunuubi dunuuba laa yukafiruha ila hamu lmaciishati dunuubta waxaa kaba mida dunuub aan lagu dhaafin hamiga maciishada un mooye taas uu yihi falmuraadu minhu qadru hamin bal xagga hoose eegta waayo waxyaalahan kolley dee sidaa kuma dhaafayno si a u ogaataan dee kutubtii wataa axaadiis ahaan lasoo naqlinayo xadiidkan darajadiisu maxay tahay rasuulka ilaahay miyaan u tiirin karnaa miyaan daliishan karnaa mise maaha maxaa inooga sugan maxaase inooga sugnayn maxaa dacfigiisu dhow yahay maxaa dacfigiisu adag yahay oo ay tahay inaan dee sina loogu camal fali karin bal waxaan leenahay dabaraani baa mucjamkiisa awsadka xadiid abi hureyre lafdigan ina min adunuubi dunuuba laa tukafiruha asalaatu wala asiyaamu wala alxaju walcumra qaluu fama yukafiruha ya rasuula allahi qaala alhumum fii dalab lmaciisha hamiga xaggaas ruuxa dee taas ayaaba dembi dhaaf u noqonaya وفي سنده محمد بن سلام المصري واتهمه الذهبي في الميزان بهذا الخبر ninkan magaciisu محamed بن سلام yahay baa sanadka xadiidkan ku jira dahabina kitaabkiisa miiزan الاctidaal fii naqd الrijaal ee dadka dacafada dad badan dacafo ahna waa ku jiraan alla uu ku ururiyey ee diiwaanka xaggaasba ah ayaa xadiidkan wuxuu kuba tuhmay ninkan uu leeyahay maya xadiidkan ima jiro ninkan baana la filayaa xaggiisa inay dhibtu kaba timi oo wuxuu yidhi xadثa can yaحya bni bukayri can maliki bkhabri mawduc yaحya bna bukayr ayuu xadiid ka soo naqliyey isna malik buu kaba warinaya lakiin khabarkaasi waa mawduuc wa huwa hada alkhabaru khabarkaa uu sheegayuu leeya waa mawduuc dahabina waa kan aan hayno kamaa bayanahu alxaafidu fi lisaan waa kitaab xaafid leeyaho lisaan اlmisan la yidhaha kitaabkiisan un ku xidan laakiin wixii ruwaad ahaayee umuhaadka ku sugnaa uu iska daayey inta kale iyo wixii kale uu kuba darayey buu ku tarjameeyaa lisaan ulmiisaan ayaa uu ku caddeeyo wuxuu leeyahy khabarkaa tilmi dahabi ishaarayu waa mawduuc leeyahy waa kan aan haynay makama tigana inooguba sugan albaanina daciif uljaamic iyo daciifada waa mawduuc buu yidhaha bal markaa waxaan leenahay lafdigan aan hayno ee a'imadii waxay ku xukmiyeen halkan qudwada ahaayee aan ka qaad qowlkooda la qaadanayay inaanu asal lahayn oonu mawduuc yahay lafti kale ayuu silsilat axaadiid daciif oo mujaladka labaad ayuu dahabi albani soo arooriyaay oo ah ina min adunuubi dunuuban laa yukafiruha siyaamu walaa salaatu walaa xaju walaa jihaadu ila algumuumu walhumuumu fii dalab lcilmi halkan fii dalab lmaciishi ka ahayd hamiga iyo hamiga uu ruuxu cilmi dalabkii uu ku fikirayo taas baaba dunuub badan waayo waa shay cibaada waa daaca ayaa laguba dhaafaa abu nucaym buu u tiiriyaa waanu daciifiyaa waxaanu yidhahaa xadiidkaasi suyuudi waa dhaafay labadiisa jaamicba oo isagoo dee ku talagalay inuu axaadiisa wada ururiye muu sheegin bal muhimkaasna waa daciife ee arrinku kan weeyaanoo ee hamigii jaanibkaas ahaaye ruuxu xalaal doon uu ahaaye risqi xalaala uu doonayuu lahaa naftaadii ku anfaco ehelkaagii ku anfac iyada taasi waa shay khayruu noqonayaa laakiin inay dee taasun hamigiisa koobaad noqdo un weeye inay noqoto oonu wax kale ku fikirayn oonu wax kale ku hamiyayn taasunba hata la diidan yahaye ruuxii xalaal doonayay waatan infaaqan carruurtiisa u nafaqaynaya iyo zawjadiisa iyo dadkaas ay sadaqa u noqonayso bal rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laba diinaar oo midna uu siiyey ruuxu dee ehelkiisii midna uu dariiq kaleo khayr kuba bixiyey ka fadliga badan ajriga badani kol haddii niyadii ixtisaabku jiraba kaa waa helkiisa sanaya waayo wax waajibu gudanaya marka umuurahaasi dee baab kaley noqon ee lafdigan baan leenahay maxaa ka jira iyo maxay tahay lafdigiina ama xadiis ahaanna dee waa kaasi oo rasuulka ilaahi uma tiirin karno marka wuxuu leeyahy bal hadduu sugnaaday dee isaga waxan ma kala soocayne falmuraadu minhu waxaa looga jeedaa qadru hamin waa hami qadarkii oo laa yukhillu biacmaal alkhayr acmaasha khayrka aan nuqsaamin ujeedadu waa hamigii dee koobnaa hamigii khayrku waa jiraa dadaalkii khayrku waa jiraa kanna waa shaygan uu u baahan yahay kaasi camal khayr buu noqonayaa buu leeyahay taasoo kaasaa looga jeedaaye maaha hamigii lagu koobayey gebigiisaba dalabalmaciisha wax kale uu iska dhigaya ruuxu walaa yashqalu qalba weliba kaahoo qadar hami oo laa yukhillu biacmaal alkhayr walaa yashqalu qalba qalbiga aan shuqlinayn shuqlan shuql yukhillu nuqsaaminaya biixdaari lqalbi fi salaati in qalbiga marka uu salaada tukanayo xaadir yahay ee waxyaalaha khalal ku keenaya aan ahayn faina dalika alqadra qadarkaasi min alhami hamiga ah ee umuurtii maciishada ah cibaadaadkii aan ka joojinahayn marka uu salaada tukanayo qalbigiisa xuduurkiisina aan khalal ku keenayn oo fikirkiisu xaggan kale aan u badan iyo walqasdi qadarkaa qasadkee min acmaal khayra dee waa shay khayr u noqonaya kaasi hamigaa kooban ee arrinkaasi acmaasha aakhiru noqon oo kaasi waa ka looga jeedu leeyay bal hadduu sugnaada inooma sugnaan walaa budda waxaa mahuraana liaalib alcilmi min taqliil alcalaa'iq adunyawiya xidhiidhadan ama calaa'iqda adduunyo inuu yareeyo biqadri wusci inta karaankiisa hadday adduunyuu joogaa calaa'iqi way jiraysaa laakiin inta karaankiisa taas inuu yareeyo walihaada saas bay ikhtaaruu doorteen culimadu waa culimadu ruuxii cilmi dalbayay algurbata gurbo dee waa saasaa loo rixlayn jiray oo reerihii looga tegi jiro oo meel kalea cilmi loo doonan jiray waayo ruuxii markaa qariibka ahaa ee waddankiisii aan joogin cilmi uma joogay calaa'iqdiisii kalen cilmiga ahayn baa yaraanaysa ama reerkii hadduu dhex joogo iyo beledkii hadduu joogo dee calaa'iqda waa iskaba badan tahay walaa budda min taxamuli nasabi waxaa kaloo iyadna maar laga maarmaana in nasabu waa daalka iyo rafaad waa mashaqo cilmigu xifdigiisiba iyo dalabkiisii iyo adigu waa kolley waa mashaqo iyo dhib in loo adkaysto iyo walmashaqati fi safari tacallum haddii uu u safrayaba tacallum iyo sida kaleba bal kolley mashaqaa jirta oo kalahaadan aan soo kalahayneen meelsha kaba imanayna waqtigaa u joognay hawlaheniyo taas iyada nafteedu waa nooc mashaqo inuu u adkaysto kama qaala muusa salawaat ullahi wasalaamu caleyh wasalaamuhu calaa nabiyina wacalayhi fii safari tacallum isagoo waxbarashadii uu socday ee uu khabir u socday safarkeed kaba hadlaya muxuu yidhi walam yunqal canhu dalika fii kayri hadalkan lagama soo naqlin markaa muuse fii kayri waa fii kayri waa safarka dalabka min alasfaar ee asfaartii kale ahayd isagoo yidhi oo yidhi taa dhib baa iga soo gaadhay lagama soo naqline muxuu yidhi laqad laqiynaa min safarina hada nasaba safarkeennan waxaan kala kulannay tacab iyo mashaqan kalaba kulannay taas buu yidhi maxaa saa uu yidhi liyuclama si loo ogaado ana safar alcilmi safarka cilmigu laa yakhluq min atacab bal cilmigu si guudba hadday tahay mudakaradii xifdigiisii dhegaysigiisii ku camalfalkii kollay tacab waa leeyahay cilmi waxa weeyaan tacab kama madhnaanayo لأن العلم أمر عظيم cilmigu waa arin weyn weeye وhuوa أفضل من الجهاaد عnda أكثر العلماء culimada intooda badaaltooda جihaadka sidaa ka fadli badan oo marka niyadu ay fiican tahay khaalis ay tahay kole iبن الqayimna مفتاxu daar sacaada wejka boqol iyo sideedaad a وjuhda uu kuba fadilayo ama fadliga cilmiga uu kuba sheegayay ayaa wuxuu dhahay in badan oo culimada kala mida waxay ka dhigaan أfضل الأعmاal baعd الفaraa'id inuu dلب الcilmi yahay marka haddii la yidhaha faraa-ida dabadeed camal waxaa ugu fadli badan cilmi dalabkii waana cilmigaa ilaahay daraaddii loo dalbayo markaa dee jihaadkii iyo kayrkiiba waa soo gelaya dee shahiidkii iyo caalimkana waa kuwa kala fadila waana tii soo aroortay ruuxaa u baxa waxa weeye dalab cilmi sabiil ilaahay buu kuba sugayay bal muhimku culimo dee taa qowlkoodu kaba duwan yahayna way jiraan barhkood sa yidhi oo ku tegay waa jiraan waljru ajriguna calaa qadri tacabi wanasabi daalka iyo rafaadka kolba iyo mashaqada ku gaadha ee camalkan kaa gaadha inta ay tahay ayaa ajrigaasiiya tanna waa cibaaro kolley culimada agtooda kuma soo noqnoqota xadiis saxiixa muslim kuma sugan oo rasuulka ilaahay caaisha la hadlayay cumradeediina waxbuu ku yidhi dee waxaad ogaataa inay dee ay tahayba in ajrigaagu ama ajrigaagu calaa qadri nafaqatika ama calaa qadri nasabika bal waxaan leenahay kolley idlaaqeeda maaha kol camal yar baa la helayaa oo ka ajri badan camalkii badnaa sadeedin sanadii oo dhan yidhi waa wada soomaya ayaamihii soomku xaaraamtaa haba afuro iyo kii dee isagu maalinna soomayey maalinna afurayey rasuulka ilahi wuxuu inoo sheegay ka sanada barhkeed soomaya ama maalinna soomaya maalinna afuraya inuu ka fadli badan yahay labadii camal way kala badan yihin kolleyna masalada waxaa aada u tafsiiriya cizudiin ibn cabdisalaam kitaabkiisana alqawaacid alkubraa safaxad waxoogaa ayaaba qaadataa isagoo masalada iyo umuuraha kaba hadlaya bal waxaan leenahay idlaaqa maaha camal yar baa kolkol ka fadli badnaan karaa camalkii badnaa faman sabra calaa dalika ninka haddaba umuuraha mashaqadaa u adkaysa wajada wuxuu helayaa ladatan waa macaansi tafuuqu ka kor noqonaysa saa'ira ladaati dunya adduunyada raaxaadkeeda iyo macaanadeedii oo kale oo ujeedadu ladada cilmigu bal iyo cibaadadan cilmigu aasaaska uu yahay ladada ruuxa ugaba timaada markay cibaado dhaba uu hele khasho uu hele unsi ilaahay uu hele dee qalbigiisu uu ku xasilo dikrigan iyo daacadan inuu umuuraha macaansanayo ladada jaanibkaa kaba timaada ayaa ka sarraysu leeyahy ladadii maal iyo wax kale iyo taas raaxadeed ladadii xukunka tan baa ka sarrayso kaba mudan walihaada saa daraaddeed buu kaan ahaa maxamed ibnulxasan idaa sahira markuu soo jeeda alla yaaliyo habeeno cilmi iyo ayuu kusoo jeedayey wanxallat lahu lmushkilaatu masaa'il mushkil ahayd ee si uga fikiraya ay u furanto ee uu fahmo ayaa muxuu odhanaya yaquulu ayna abnaa'u lmuluuki min hadihi ladaat wal raaxadan iyo aan ku jiro iyo arrintan macaankan iyo raaxadan xaggay abnaa'u lmuluuk tanoo kale miyay helayaan weeye kale cibaaradan ayna abnaa'u lmuluuki min hadihi ladaat ee maxamed ibnu xasan mayo qolooyin kalena w idhaaheen dadkii culimada ahaa markay dee masaa'ila ay u furanto ay ladada cilmiga helaan bay arkayeen in ladada xukumka ee ruuxan xaakimkii iyo madaxdii iyo boqorku waxaan uu ku raaxaysanayo u macaansanayo tani inay ka weyntoo hadalladan ay odhanayeen dadkii cubaada ahaa ee cibaado uba go-ay u faaruq noqday ee helay macaanka xalaawat aliimaan ama ladadii markay macaansadaan ee taaseeda ay soo martay iyaga quluubtoodii xagga alunsu billahi iyo ashawqu ileyh iyo saacad ay aada iyo aada u macaansadaan ayaa waxaabay odhanayeen haddii ay og yihiin boqorada iyo abnaa ulmuluk waxaanu kuma jirno waabay nagula dagaalami lahaayeen xataa ibnu taymiya laga soo naqliya adduunyada inay janna jirto ruuxaan jannadaa gelin jannada aakhire inaanu gelin ruuxaan dee unsigaa iyo taa helin bal waxa weeye kolley amsiladuna waa iska badnaan kartaa waxa weeyaan dee kutubta qaarkoodna haddaan diiba tilmaamo waabay iskaba roonaan kartaaye waxaan qiso kooban baan idiin soo naqlinayaayo jaanibkan oo nin abu jacfar inasafi la odhanayo maxamed ibnu axmed oo a'imadii xanafiyada qaadina uu ahaa afar boqol iyo afar iyo tobankii jiradu dhintay nin buu ahaa kolley qaanic ah zaahid ah caabidna ahaa caalimna ahaa kolley faqiirna ahaa waxay yidhaheen habeen baa dee isagoo habeenkii aada uga fikirayey noloshii iyo ciyaalkiisii badnaa iyo inaanu wuxu hayniyo waxyaalahaas ayuunbaa haddana qalbigiisii maxaa kusoo dhacay dee masaa-ishii cilmi uu kaba fikirayey farac furuucda madhabkii kaba mida oo malaa markii hore uu adkaayo u furmay markuu wixii uu fahmay sii dhacday ishkaalkan kale iyo dhibtan kalena way haysatay ayuu malaa isagoon iskala garanayn intuu kacay aqalkiina waa joogaa ayuu dee islulayba ama raqsiba laba yimi silad isagoo leh ayna almuluku wa abnaau lmuluk isma garanayn waa kacay unoo uu islulay farxaddii uu ku farxay waxaan u furmay isagoo leh ayna almuluku wa abnaau lmuluk islaamtiisiiyo kole dee mashaqadaasi iyadna haysatay ayaa weydiisoo tiri maxaa dhacay maxaa ku helayoo waa kasool eh xarakaadna kaba muuqday isagiisumama oga deetuu u sheegay farca ama masalada u furantay uu helayoo aad bay ula yaabto dee iyada dhib kaleba haysatay oo kale sacdiin taftazani waa ninkii kutubtaa dee xagga balaaqada iyo kutubtaa kale usulkii aada u qayimkaa lahaa sacdiin ayaa waxaa hadaladiisii kaba mid ahaa idaa khaada fi baxri tafakuri khaadiri calaa durati min min mucdilaati lmadaalibi xaqadtu muluka alardi fi nayri maa xawow xaqadtu muluka alardi fi nayri maa xawow waniltulmuna bilkutubi laa bilkataabi haddii dee wuxuu leeyahay fikirkaygiiyo aan masaa'il caankooda oo aada u mucdilaan kaba fikirayo waa ay uga furanto boqorada dhulka oo dhan waan xaqiraya waxyaalaha ay heleen ee adduunyaya waxyaalo saasa waxaa laga soo naqliyaa ibraahim bin adham oo kaleo isagu cibaado iyo taa ku shuqloonaayo howlay unsiga iyo xalaawo macaan xalaawadii daacaadka ayuu low calima almuluku wa abnaau lmuluki ma naxnu fiihi min anaciim iyo raaxadan kuma jirno lajaaladuna caleyhi bisiifo hadal qayimo uu ku tacliiqiyo nolosha boqoradiiya u kaba hadlay say tahay hadday cunto loo soo dhigo waxaabu kaba baqanaya in la sumeeyo dee hagaag uma cunayo isagoo aqaladii xidhay buu ikhtiyaal ka baqanaya dhib kala haysato dariiq ammaan kuma maraya bal wuxuu leeyahay taasoo kale amni xataa mama haystaane ee waa runtii ninkaas raaxada iyo nicmada ay qabeen hadday ogyihiin taasaa kalaba imaled waa hadal uu ku leeyahy ibnuljawsiya sayd ulkhaadirkiisa bal muhimku waxa weeye ladadan cilmiga iyo ladadan cibaadada ruuxa ay macaankeedu markuu helo ayaa ka sardhisa weeye ladadii iyadu markaa xukum lahaa ladadii shahawaad kaloo la gaadhaan lahaa tan baa ka sarraysa taas baana macnuu yahay ayna abnaau lmuluki min hadihi ladaad wayanbaqii waxa aboon lidaalib alcilmi anlaa yashtagila bishayin gayri alcilmi cilmi waxaan ahay niyada wixii uu kaalmaynayay inaanu kuba shuqloomin walaa yucrudu aanu ka jeedsan can ilfiqi fiqigii qaala moxamed ibn alxasani raximah llah ina sinaacatana hadihi sancada yadani waa farsamada yadan waa dalabkan cilmiga iyo wixii kuba tacalluqsani min almahdi ila laxd waayo dhalashada ilaa laga dhimanayo waa wax socotoon kala go' lahayn faman araada ninka ka doona an yatruka cilmanaa inuu ka tago cilmiga yagan haadaa kana saacatan marun isla ku fikirayo mar faraa ka qaad oo iska daa waayo waxaa noloshoo dhami ilaa uu ka dhimanayo ruuxii waa wax la socda laakiin ruuxa doonaya ku fikiraya inuu mar iskaba daayo falyatruku saaca ima kaba hadaayo ruuxa marun ay tahay hamligiisu aad mar iska daysid mar aad fara ka qadid ima kabaha kaba tago taas buri bal cibaarada min almahdi ila laxdi casharka berita ay nooguma sugnaan bilo iyadoo markaasa bal aqwaashi kale culimadana ama waxyaalihii kale dee shuhuroobay aan soo naqlin doona falyatruku saacana shaarixu wuxuu kuba sharxay falyatruku ha kaba tago waqtigiis asaacata imika habaar uu habaariyo ay tahay laakiin daahir maaha taasi ruuxa isla iska daa mar uun dee cilmigu wuxuu aha min almahdi ila laxdi haddaad sileeday mar uun ku fikiraysa aad mar faraa ka qaadid imikaba iska daa wadakhala faqiihu nin faqiiha soo galay kole nusqooyinka matigana barhkood baa ibraahim ibnuljarax halkan magaciisu kuba sugnaaye ibraahim ibnuljarax baa la odhanayey masarna aduu qaadino waa noqday laba boqol iyo toddobiyo tobankii hijrada ayuu ku dhintay masar waana abu yuusuf ardaygiisii ama xerowgiisii calaa abi yuusuf ayuu usoo galay yacuudu xaal uu booqanayo fii maradi mowtihi waa geeridiisii markii uu dhiman doonoba xanuunkii uu kuba dhiman doono bal sakaraad buu markaas ahaa ayuu soo siyaartay walxaal huwa yajuudu binafsihi naftiisii uu ku deeqayo naftuba ay ka socoto faqaala abuu yuusufa intuu markii hore lasoo kulmay isagoo miyirla ayaa markuu soo miyirsaday ee u arkay ayaa abuu yuusuf ku yidhi isagii lahu ramyuljimaari raakiban afdalu ama raajilan war nin yahow jamaraadka tuurashadooda la tuurto ma iyadoo ruuxu uu wax fuushan yahay inuu tuurto ayaa fadli badan mise isagoo lugaynaya haddaba waa xaaladaau sakaraadka iyo naftiba ay kaba sii socoto ayuu weydiye uhi bal su-aashaa ka waran falam yacrif iljawaaba jawaabtii muu garan oo bal dee waxa soo aroortay inuu ku yidhi ramyuljibaar dee raakiban afdal tu yihi akhdata etu hadda i ramyuha raajiban afdal tu yihi akhdata labadii xaalaba oo jawaabtii muu garan faajaa binafsi isagiibaa waqtigaa jawaabayo kollay jawaabtiisuna waxay ahayd nusqada shaarixana waabay inila socotaye isagaa yidhi dee saddex jamroo la tuurto isdaba jir isdaba dee isku xiga ayaa jira wuxuu leeyahy labada jamree hore waa suu kaba cabiray labada jamree hore iyada iyadoo uu ruuxu lugaynayo inuu tuurto ayaa fiican oo ama fadli badan oo wuxuu leeyahy waa kuwa agtooda la ducaysto marka la tuurto laga yar joogsadee la ducaysto waxoogaa la taagnaanayo kuwa mashigaa ku fadli badan ama ta dambe aan la istaagayn agteeda waa jamratulcaqaba ruuxu uu dhaqaaqayo un iyadoo raakiba inuu fuulo tuurto ayaa fadli badan taas bay jawaabtiisu ahay tan uu leeyahay laakiin maxaa dhacay markii uu ka baxay isagoo meel dheerba gaadhin baa sheekii naftu ka baxday waktigaasuu baxsiyaya balna waa saanay cilmiga iyagu uga caajisahayn isaga un maaha ibnu jariir dawari baa saacaadkii uu dhimanayay sidaa daraaddeed waxa qoranayay iyadoo wax loo sheegay uu qorayay aburayxaan albayruuni waa rag kala duwan baa arrintan oo kale timi oo iyagoo sakaraad ku jira oo naftoodiiba ay la kadeedan yihiin oy rafaadsan yihiin ayay haddana cilmi baxsigii iyo masaa-ishii iyo waxyaalaha caynkaas sida ibnu maliga naxwada ayay kuma jireen oo dee wuxuu leeyahay amhaal iyo nadaa'ir ama rag la mida ayuu laba midayo tan kulaba mida abu yuusuf inay xaalada aada u xarijkaa ee ay ku dhow dhimashadoodii ku dhow haddana cilmiga baxsigiisii ay kuba shuqloonaayeen hakada saasaa yanbaqi waxau haboon lilfaqihi an yashtaqila bihi inuu cilmigii kuba shuqlo dee faqih baa cilmigii baan leeyahay sharciga fi jamiici awqaati awqaadiisa dhammaanteed faxiinaydin marka uu caynkaas hamigiisu kaa noqdo ayaa yajidu wuxuu helayaa ladatan macaan cadiimatan weyn fii dalika arrinka caynkaasa aad buu u macaansanaya oo ladadaas ay dee lahaayeen hadday boqoradu ogyiin ama abnaa-ulmuluk waabay nagula dagaalami lahaayeen si ay tan oo kale u helaan taasu gaadhayaa weeye waqiila waxaa la yihi ru'ya muxamedun fi lmanaami waa maxamed ibn xasan buu inoogu soo celcelinaya bacda wafaati faqiila lahu waxaa lagu yihi kayfa kunta fii xaali nasc bal markii naftu kaa socotay xaaladaadu siday ahayd ee naftu kaa gurmaysee lagaa qaadayay faqaala kuntu waxaan ahaa muta'amilan mid u fiirsanaya fii masalatin masale ayaan ku fikirayay min masaa'ili mukaatabi ruuxa mukaatabkaa masaa-ishiisa kaba midoo falam yashcur mabaan dareemin hami kale a ugu jiro bikhuruuji ruuxi waa adigu waan manaam un waqiila inahu qaala fii aakhiri cumri aakhirkii cumrigiisa wuxu uhi waa intaan u dhiman shaqalatnii way ishuqlisay masaa'il mukaatabi masaa-isha mukaatabkeen baxsinayay can ilisticdaadi lihaada alyowmi maalintan inaan u diyaargaroobo waa maalintii dhimashadiisii ayay igaba jeedisay igaba shuqlisay wainamaa qaala dalika tawaaducan taasna tawaaduc buu yihi bal adigu tarjamadiisa siyar calam nubalaa wax kuba sugan isagoo qiilahaan kusoo naqlinaya markii sakaraadku ku yimi maxamed ibnu xasan horena waanu u sheegnayo inuu isagoo haaruun rashiid la socda rayi magaaladii la odhanayay isaga iyo kisaaye ay kuba dhinteen baan soo sheegne ayuu ooyey markii sakaraadku ku yimi waxaa la yidhi maxaad la ooyeysa adigoo mansiladaa weyn ilaahayba ku gaadhsiiyey wuxuu yidhi ara-ayta in awqafanin lahu wa qaala ya muxamedu maa aqdamaka ra'y aljihaadu fii sabiili am yutaqa wamardaati maada aqul waa hamigoodii iyo say ilaahay ugaba cabsanayeenoo bal haddii ilaahay soo joojiyo oo idhaa maxamed ibnu alxasanow maxaa ku keenay ra'yi maxaa waayo boqorkii uu la socday dee boqorka uu la socday maxaa ku keenay waxaad u soo baxday ma jihaad fii sabiili buu ahaa ma waxaad usoo baxday ibtiqaa mardaati maxaan ugu jawaabaya wuxuu ka dhigay dee socodkiisanuu kuma jira de waa boqorkiibuu soo raacaye socod cibaado inaanu ahayn oo isada taa lagula xisaabtamo oo maxaan uguma jawaabi haddii la yidhaaho ma jihaad baad u socotay halkan marka timi ma ilaahay aniga ridahaygaad u socotay maxay jawaabtaydu noqontaasaan kama ooyaya bal umuurtaasaaba dee kutubtii taariikhda ama kutubtii taraajimta inooguba sugan oo manaamyadan aan kagaba maarmi karnaaye ee waxa weeye taas weeye allah subxaana watacaala acla aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تنقصنا